ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa lixda bisha dulxija sannadka kun afar boqol afartan iyo shanta hijriyada qodobada maanta arbacaa barnaamijkan idinkugu soo gudbin doona waxaa ka mid ah dagaalada iyo duqaymaha jiida ghaza oo galay maalinkii laba boqol iyo kontonaad oo xiriir ah tobannaan qof oo ku dhintay dab ka kacay dhisme ku yaala dalka kuweyt waxaa sii kordhay tirada ku dhimatay doon ku qallibantay xeebaha badda yemen xuutiyiinta oo shaaca ka qaaday inay gacanta ku dhigeen shabakad u shaqaysa maraykanka iyo yuhuudda iyo kooxda i c g oo soo saartay taxliil ku saabsan suurtagalnimada heshiis xabad joojin ah oo dhex mara kooxaha muqaawamada iyo yuhuudda qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya waryaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت
waa hagaag qodobadaas oo idil waad dhegaysan doontaan insha allah aynu ku horeyno qodobka ugu horeeya barnaamijka dagaalada iyo duqaymaha jiida ghaza ayaa galay maalinkii laba boqol iyo kontonaad oo xiriir ah wararkii ugu dambeeyey waxaa inala socodsiinayaa walaalkeena cabdiraxmaan beder أذكر رصاص بلاد الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع عزف الرصاص
قصف اليهود قصف أبراج الصالح سبعة أنا كنت أنا كنت راح أشتري أنا هو سفر السرو وانفجر السرو لا لله وإنا إليه راجعون فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها أبي الحبيب سلاما لروحك الطاهر ذهبت إلى أصحابك بجنان الغلد
يهمي عليها بوابل النار مقلاع أين الأخوة في الإسلام أين هم الله عليهم واحنا الله معانا احنا الله معانا تخافوش تخافوش احنا احنا اقوى اقوى منهم الله معانا اللهم اني مغلوب فانتصر تعالي هاي ماما هاي ماما ولك لا أخافوش.
الصبر مذياع أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم الهنو وال- آه، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله آه، معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى فإما النصر وإما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة الصبر مذياع طاهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey ee duqiimaha yahuudda ee ka wado marinka khaza waxaan maanta oo arbaco ah dhanka kalena ku beegan maalintii laba boqol iyo kontonaad oo xidhiidh ah aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonaa duqiimo afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza xukugalle ay geysteen ciidamada saynada yahuudda dagaalo lagu jabiyay askarta maamulka saynada iyo wasiirka amniga ee maamulka yahuudda oo ka calaacalay weerarkii shalay lagu dilay saddexda askari ee yahuudda ah galabnimadii shalay oo talaado ahayd waxay ciidamada cadowga yahuudda duqeymo kala duwan ka geysteen magaalada khaza waxaana ay duqeymahaasi sababeen istishaadka tobanaan ruux iyo dhaawaca kuwo kaloo aad u fara badan afayeen u hadlay falastiiniyiintuna waxa uu sheegay in boqolkiiba siddeetan guryaha ku yaala khaza ay burbureen siddeedda bil ay dagaalku socdaan habeenkii xalayaha waxay ciidamada yuhuudda duqimo cadowtooya ka geysteen xaafadda ashajaaciyaha ee bariga magaalada khaza waxayna ku dileen lix ruux halka ay ku dhaawaceen kuwo kale waadu fara badan waxay sidoo kale ciidamada yuhuudda duqeyn xoogan ay ka geysteen xaafadda annasar ee magaalada rafax waxayna duqeyntaasi sababtay khasaare dhimasho iyo dhaawac iskugu jira sidoo kale waxaay duqeyn ku burburiyeen yahuudda guri ku yaala shajaaciya waxaana duqeyntaasi ku shahiiday dad badan oo guriga ku sugnaa xilliga ay duqeyntu dhacaysay halka ay jiraan kuwo kale oo ay soo gaadheen dhaawacyo kala duwan waxay sidoo kale diyaaradaha dagaalka ee maamulka yahuudda ay duqeymo xoogan oo xagga cirka ay ka geysteen magaalooyin badan oo dhacbartamaha jiida khaza waxaana ku shahiiday duqeymahaasi dad badan halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale oo aada u fara badan ciidamada yuhuudda waxay sidoo kale duqeymo xoogan oy ku bartilmaameysadeen guryo badan oo ku yaala xaafadda brazil ee magaalada khaza waxaana duqeymahaasi bahadlimadaha ku shahiiday dad badan halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale waxaana sidoo kale jira guryo badan oo burbur xoogan ay soo gaareen sida laga soo xiganaya dad goobjoogayaal ah wariyaasha aljaziira waxay sheegayaan in ciidamada yuhuudda ay duqeymo xoogan la dhaceen dad barakacyaal ah oo dib ugu soo laabtay guryahooda oo ku yaala rawdatu cuud oo ku taala xaafadda cumuur ee deegaanka alfijaar ee dhacabadhiga magaalada khanyonis waxaana meesha ku baaba'ay dad badan halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan duqeyn xogan oo ay ciidamada yuhuuddu maalinnimadii shalay yahayd ka geysteen dhulbeereed ku yaala magaalada rafax waxaa la soo warinaya inay ku shahiideen saddex ruux halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan sidoo kale waxay duqeeyeen yahuudda guri ku yaala muqayimka shaabuura ee isla magaalada rafax waxaana duqeyntaasi ka dhashay shuhaadaya dhaawacyo tiraabeel ah waxay sidoo kale diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda duqeymo xoogan ku beegsadeen guryo kale oo ku yaala magaalada khaza waxaana halkaasi ku shahiiday afar ruux halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo aad u fara badan geesta kale xafiiska warbaahinta ee khaza ayaa sheegay in isku geen carruurta ku nafwaaya dagaalka ka soconaya magaalada khaza ay gaareen shan iyo toban kun shan boqol toban iyo toddoba carruur ah maalmihii ugu dambeeyey waxay wararku sheegayeen in yahuudda ay duqeymo ku dileen dad kor u dhaafaya laba boqol oo qof halka ay dhawciduna cagcageynayeen ilaa iyo toddoba boqol oo qof tirada carruurta ee macluusha ka taagan khaza ay saameysay ayaana dhowaan la sheegay inay gaartay saddex kun iyo shan boqol oo carruur ah guud ahaan shuhaadada muslimiinta khaza tan iyo toddobadii bishii oktoobar ee sanadkii tegay waxay marayaan in ka badan soddon iyo toddoba kun boqol lixdan iyo afar ruux halka ay dhawciduna marayaan siddeetan iyo afar kun siddeed boqol soddon iyo laba ruux oo kale dadka lagu laayahay burburka dhagaxaan toostooda ayaana lagu qiyaasay inay marayaan in ka badan toban kun oo iskugu jira dumar iyo carruur aan waxba galabsan welina waxaa khaza ka socda duqeymaha indhan la-aanta ah ay geysanayaan diyaaradaha aan duuliyaha layn ee yahuudda iyo taangiyada ciidamada saynada yahuudda dhinaca kale ciidamada yuhuuddu waxay weeraro xukugallaha ka geysteen saacadii lasoo dhaafay deegaano badan oo ka tirsan daanta galbeed ee dhulka muslimiinta ee falastiin waxaana weeraradaasi ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac ka kooban waxayna sidoo kale ciidamada yuhuudda weeraradaasi ku burburiyeen guryo ay degan yihiin dad shacab ah ciidamada yuhuuddu waxay weerar xukugalla ku qaadeen deegaanka kufridan ee magaalada jiniin waxayna halkaasi ku dileen lix ruux oo falastiiniyiin ah halka ay ku dhaawaceen kuwo kaloo fara badan sida laga soo xiganaya wasaaradda caafimaadka ee maamulka falastiiniyiinta waxay sidoo kale yuhuudda gudaha deegaanka ku xidheen oo ay xabsiyadooda dulmiga badan u tixaabeen saddex ruux oo dhallinyaro falastiiniyiin ah iyadoo ay sidoo kale hay-adda bisha cas ee falastiiniyiinta ay shaacisay in la dilay dad ka shaqaynaya gurmadka deg dega ah iskahorimaadyo xoogan ayaa waxay sidoo kale ka dhaceen deegaanka kufridan ee magaalada jiniin iskahorimaadkan ayaana yimid ka gadaal markii ciidamada yuhuudda ay soo galeen deegaanka kufrudan gobod fadlo kala duwan oo ka dhanah muslimiintan ay ka geysteen waxauna iskoorimaadadan uu dhex maray ciidamada yuhuudda iyo kooxda muqaawamada waxaana looga taagroonaaday iskoorimaadkaasi ciidamada yuhuudda iyadoo la gaarsiiyey jab xoogan ciidamada yuhuudda waxay sidoo kale xoog ku galeen magaalada naabolis gaar ahaan xaafadda qalad cumuud waxayna halkaasi ka geysteen dhibaatooyin kala duwan iyadoo ay jirdil baxsan u geysteen dadka muslimiinta ah guryo badan oo ay deganaayeen dadka danyarta aan ay dhulka la simeen dhanka kale ciidamada yuhuudda ee ku sugan magaalada khaza waxay wajahayaan dagaalo aada u daran oo lagu dhigbixiyey kuwaasoo uga imaanaya dhanka dagaalyahanada muqaawamada waxaana magaalada khaza deegaanada ay ka kooban tahay ka dhacay dagaallo xooggan oo lagu jebiyey ciidamada cadowga yuhuudda waxaana sidoo kale lagu burburiyey dagaaladaasi gawaari badan oo ay leeyihiin ciidamada saynada yuhuudda ciidanka saraayaal qudus ee ka tirsan kooxda wax iska caabinta reer falastiin waxay weerar toosa la galeen ciidamada yuhuudda ee dulmiga badan iskoorimaadkan oo laisku adeegsaday hubka noocidiisa kala duwan ayaa wax uu ka dhacay magaalada rafax ee koonfurta marinka khaza waxaana ciidanka yuhuudda looga dilay weerarkani askar badan halka looga dhaawacay kuwo kaloo aada u fara badan waxay sidoo kale ciidamada muqaawamada ay weerar qaansi ah mashiisha ku dileen askari yahuudda oo ku sugnaa deegaanka talal hawa ee magaalada khaza waxayna sidoo kale howiyeel ku garaaceen muqaawamada goob isku imaatin oo ay ku sugnaayeen ciidamada yuhuudda waxaana halkaasi ciidanka saynada lagu gaarsiiyey khasaaro xoogan oo dhan weliba ah ugu dambeyntii wasiirka amniga ee maamulka yuhuudda ayaa sheegay in maalintii shalay ay u ahayd maalin adag islamarkaana ay waayeen qaar ka mid a askartooda bin khafiir oo ka mid a yuhuudda xag jirka ah ayaa subaxnimadii shalay ku calaacalay inay waayeen saddex ka mid a askartooda iyo saraakiil sare saaka waxay noo ahayd subax daran kadib markii aan ogaanay dhimashada afar ka mid ah ciidankeena oo lagu dilay rafax ayuu yidhi bin khafiir wasiirka amniga ee maamulka yuhuudda tanii markii yuhuudda oo taageero ka helisa maraykanka ay la baxeen afar maxabuus oo gacanta ay ku hayeen muqaawamada waxay iska caabinta falastiiniyiinta qaadeen weeraro aada u ballaaran oo lagu beegsaday ciidamada saynada yuhuudda ee ku sugan magaalada khaza ciidamada yuhuudda ilaa iminka inta ay qirteen waxaa khaza kaga halaagsamay lix boqol iyo konton askari waxaana kaga dhaawacmay saddex kun toddoba boqol sideetan lix kale isku sawda duubo marinka khaza waxaa ka soconaya dagaalo iyo duqeymo xoogan oo ay geysanayaan ciidamada yuhuudda waxayna wajahayaan reer khaza cadaadis sahayo saliibi ah halka ay dadka muslimiinta ku jiraan hurdo dheer يا غزة المجد يا عنوان عزتنا النصر فيك ومنك الصبر مذياع
وفي جزري عرفت الله وبالأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan markanna waxaad kusoo dhowaataan xubinta hadalhaynta dunida oo aan kusoo gudbino wararkii ugu dambeeyey caalamka waxaana halkan ka soo jeedinaya walaalkeen maxmed sheekh cali mahadsaned walaalka dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan xubintii hadalhaynta dunida oon kusoo gudbino wararkii ugu dambeeyey caalamka qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah toban ruux ayaa ku dhintay dab xogan oo ka kacay dhismo ku yaala dalka kuweyt faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa dab xoogan oo aroornimadii hore ee maanta ka kacay dhismo dabaq ah oo la degan yahay kuna yaala deegaan dhaca koonfurta dalka kuweyt warbaahinta rasmiga ee kuweyt ayaa shaaca ka qaaday in ugu yaraan shan iyo labaatan ruux ay ku dhinteen maantoo arbaca dab xoogan oo ka kacay dhismo ku yaala mandiqada almanfac ee dhacda koonfurta dalka kuweyt saxiifadda alqabas ee kasoo baxda dalka kuweyt oo soo xiganaysa guddoomiyaha waaxda dambibaarista dalka kuweyt ayaa sheegtay in tirada dadka ku dhintay dabkan ka kacay dhismaha ku yaala mandiqada aan manfac ay kor u dhaaftay shan iyo soddon ruux halka kuwo kale oo dhaawacyo qaba cisbitaalada la dhigay waxa uu intaa ku daray inay socdaan baaritaano lagu ogaanayo dalalka ay kasoo kala jeedaan dadkan ku dhintay musiibadan iyo asbaabaha keenay in dabkan uu ka kaco dhismaha dhankeeda wasaaradda caafimaadka ee dalka kuweyt ayaa sheegtay in cisbitaalka lasoo gaarsiiyey saddex iyo afartan ruux kuwaasoo qaarkood qabaan dhaawacyo halis ah muuqaalo si weyn ugu baahiyay baraha internetka ayaa muujinaya dhismahan oo ka kooban ilaayaa dhowr dabaq oo uu dabka ku faafay qaybihiisa kala duwan goor dambe ayaa lagu guulaystay in dabka la damiyo waxaana dhismaha lasoo warinayaa inuu ka kooban yahay lix dabaq kuwaasoo intooda badan dabka uu saameeyey baaritaano hordhaca oo la sameeyey ayaa tilmaamaya in dabka uu ka dhashay qaybta keedka ee dabaqa ugu hooseysa dhismaha taas oo keentay inuu dabka kusii faafo geeska kale waxaa sii koray tirada dadka ku dhintay duunyo ku qaliibamay xeebaha dalka yemen hay-adda waxaa loogu yeero socdaalka adduunka ee taabacsan qaramada midoobay ayaa shaaca ka qaaday inay korortay tirada dadka ku dhintay doonyo ay la socdeen dad tahriibiyaal ah oo ku qalibintay xeebaha dalka yemen tirada dhimashada ay sheegeen inay gaartay sagaal iyo afartan ruux halka weli lala yahay boqol iyo afartan ruux oo kale kuwaas oo ka mid ahaa dadkii saarnaa doonta qalibantay ugu yaraan sagaal iyo afartan ruux ayaa ku dhintay boqol iyo afartan kalena waa lagu la-yahay doonta qalibanta oo ay saarnaayeen laba boqol iyo lixdan ruux oo tahriibiyaal ah taasoo ku rugmantay xeebaha magaalada shaboh ee galbeedka dalka yemen ayaa lagu yidhi war ka soo baxay hay-adda iyadoo soo xiganaysa dadka ka badbaaday musiibadan ayaa hay-addu sheegtay in doonta ay saarnaayeen boqol shan iyo toban ruux oo soomaali ah iyo boqol shan iyo afartan ruux oo kale oo kasoo jeeda dalka etoobiya kuwaasoo aroornimadii axadda ka soo baxay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari warbixino horey la baahiyey ayaa tilmaamaya in sagaal iyo soddon ruux ay ku dhinteen musiibadan sidoo kalena lagu la-yahay boqol iyo konton kale balse waxaa sare u kacay tirada dadka dhimashada balse waxaa sare u kacay tirada dhimashada dalka yemen ayaa lagu tiriyaa wadamada marinka u ah dadka tahriibiyaasha ah haba ugu badnaadaane soomaalida iyo etoobiyaanka kuwaas oo dantooda inay kuwaas oo doonaya inay dalkaasi uga sii gudbaan wadamada khaliijka sida ay sheegtay qaramada midoobay toddobaiyo sagaashan kun oo tahriibiyaal ah ayaa sanadkii hore gaaray yemen kuwaas oo ka yimid qaar ka mida wadamada ku yeela geeska afrika hay-addu waxay sheegaysaa in kastoo dalka yemen uu muddo toban sano martigelinayo dagaalo culus iyo xiisadihii ugu dambeeyey ee badda cas uu hadda dalkan sanadkan gudihiisa qaabilay kor la xiriira dadka tahriibiyaasha ah oo ka imaanaya wadamada dhaca qaaradda afrika ugu dambeyntii maraykanka ayaa sheegay inuu burburiyey xarumo ay leeyihiin maleeshiyaadka xuutiyiinta iyadoona kooxdu ay shaacisay inay gacanta ku dhigtay shabakado jawaasiis ah oo la shaqaynayay maraykanka iyo yahuudda taliska dhexe ciidamada maraykanka ayaa shaaca ka qaaday kol sii horeysay oo maanta ah inay burburiyeen laba xarun ah oo ay maleeshiyaadka xuutiyiinta kasoo tuuri jireen gantaalada ay ku weerarayaan maraakiibta isticmaala xeebaha badda cas waxa uu taliska xusay in xarumahan afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay laga soo tuuray gantaalo lagu weeraray maraakiib isticmaalayay xeebaha badda cas labadana xarun la burburiyey ayaa ka dhigaan kuwa tahdiidka xoogan ku haya ciidamada maraykanka kuwa isbahaysiga iyo maraakiibta ganacsiga isticmaala biyaha mandiqadda ayaa lagu yidhi war ka soo baxay taliska dhexe ciidamada maraykanka waxay intaas ku dareen inay sii wadi doonaan howlgallada ay ku ilaalinayaan xorriyadda maraakiibta isticmaala biyaha dawliga ah ayna ammaan ka dhigi doonaan mandiqada badda cas maalintii shalay ay ahayd markii uu taliska shaaciyey in maleeshiyaadka xuutiyiinta afar iyo labaatankii saaca gudahooda ay saddex sawaariikh ah la beegsadeen laba markab oo ganacsi kuwaas oo marayay khaliijka cadan ayna ka dhasheen khasaarooyin hantiyadeed isla maalintaas maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa shaaciyey inay gacanta kusoo dhigeen kooxo jawaasiis ah kuwaas oo ku howlanaa falal basaasnimo ah hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka ee maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa sheegtay in ay gacanta kusoo dhigeen shabakad jawaasiis ah oo u shaqaynayay maraykanka iyo yahuudda kuwaas oo ku qalabaysanaa teknolojiyadda iyo aaladaha awoodda u siinaya inay qarsoodi u shaqayso xubnahan shabakada ah waxay ka qayb qaateen howlo basaasnimo ah iyo kuwa khariibaadka ah oo lala beegsaday mu-asasaadka rasmiga iyo kuwa rasmiga ahayn muddo tobanaan sano ah ayuu yidhi cabdulxakiim al khawaani oo ah madaxa nabad sugidda iyo sirdoonka maleeshiyaadka xuutiyiinta maraykanka ayaa u muuqda inuu ku fashilmay isbahaysigii u aasaasay inuu kaga hortago weerarada ay geysanayaan maleeshiyaadka xuutiyiinta yemen taas oo beddelkeeda kooxda ay muddooyinkii lasoo dhaafay kordhisay weerarada ka dhanka taxaalufka oo horboodayo maraykanka iyo maraakiibta isticmaalo xeebaha badda cas intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa dhegaystayaal xubintii hadalhaynta dunida waxaan dib idinkugu celinayaa barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo qaybaha kaarsan
وفي جزري عرفت الله وكالأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga alfurqaan oo idinkaga imaanaya kooxda i c g ayaa soo saartay taxliil ku saabsan suurtagalnimada heshiis xabad joojin ah oo dhex mara kooxaha muqaawamada iyo maamulka yuhuudda warbixin ku aadan walaalkeen zakariya cumar ayaa soo jeedinaya kooxda ka hadasha xasaradaha iyo dagaalada dunida ee magacooda loo soo gaabiyo i c g fadhigeedana uu yahay dalka biljimka ayaa soo qoray daraasad taxliili ah oo ku saabsan dagaalka sideeda bilood jirsaday ee ka socda khaza iyo dadaalada socda ee lagu doonayo in wadahadal iyo heshiis ay ku gaaraan kooxaha muqaawamada filistiin iyo maamulka yahuudda i c g waxa ay tilmaamaysaa in dhinacyada dhexdhexaadinaya wadaxajoodyada u dhexeeya yahuudda iyo muqaawamada filistiin oo kale ah masar khatar iyo maraykanka uu gaaray meeshii ugu xasaasiyadda badneed wakhtigana uu yahay goortii ugu munaasabsaneed ee ay dhinacyadu ka wada hadli lahaayeen tafaasiisha heshiiska xabada joojinta looga gaaro dagaalka ka socda khaza khubarada i c g ee taxliilkan soo bandhigay waxa ay aaminsan yihiin inkastoo qodobada heshiiska uu baydhan soo bandhigay aanu raali gelinaynin dhinacyada ishaya haddana lagu tirin karo inuu yahay kan ugu wanaagsan ee xilligani suuro gelin kara heshiis xabad joojin ah haddii uu fashilmana ay adag tahay in mar kale la gaaro ikhtiraax iyo tala soo jeedin suuro gelinaya heshiis xabad joojin ah mida ka mid ah asbaabaha maraykanka ku riixaya in uu cadaadiyo sidii loo gaari lahaa heshiis xabad joojin ah isagoo horay uga soo horjeeday wax xabad joojin ah waa cabsi ay ka qabaan in siraaca ka socda marinka khaza uu sabab u noqdo baahid loolan militari oo mandiqada ah si gaar ah xuduudbeenaadka lubnaan iyo dhulka ay yahuuddu haysato ee filistiin waxaa intaa dheer in xukuumadda washington ay ka cabsi qabto in mandiq ay kusii kordhaan weerarada ay geysanayaan kooxaha ku daaban dowladda shiicada iiraan ee beegsanaya saldhigyada maraykanka ee suuriya iyo ciraaq taas oo ka dhigan in xindaabka siraaca uu sii kordho dagaalkana uu sii baaho marka laga hadlayo ahdaaftii dagaalka ay yahuuddu u iclaamiyeen waxay i c g tilmaamaysaa inaanan jirin wax guul ah oo laga gaaray suuragalna ahayn in la xaqiijiyo ahdaaftaasi sidaas daraaddeedna labada dhinacba ay habboon tahay inaysan dayicin fursaddan lagu gaari karo heshiiska sida ay hadalka u dhigtay inkastoo tafaasiisha ikhtiraaxa uu maraykanka soo jeediyey ee xabadajoojinta aana qodobadii soo faah-faahsan la helin haddana waxay khubarada i c g sheegayaan inuu ka koobnaan doono saddex marxaladood marxaladda labaadna ay suurtagelin karto mid ka mid ah qodobada ugu muhiimadda badan oo ah xabadajoojin buuxda oo aan kumeel gaar ahayn wejiga koowaad ee heshiiska ayaa dhigaya in kooxda muqaawamada ay sii daayaan maxaabiista yahuudda gaar ahaan kuwa ciidamada aan ahayn iyo dadka waayeelada ah waxayna marxaladani soconaysaa ugu yaraan lix toddobaad taas beddelkeeda waxa ay yahuuddu xabsiyadu ka sii daynayaan boqolaal maxaabiista falastiiniyiin ah oo qaarkood ay ku jiri karaan dad xabsi daa'ina lagu xukumay oo loo haystay weeraro dhiig badan ku daatay oo lagu beeg yahuudda marxaladda labaad oo iyaduna muhiimad gaar ah xambaarsan waxa ay dhigaysaa in dhammaan ciidamada yahuuddu ay isaga baxaan deegaanada jiidda khaza markaas oo heshiiska xabada joojinta uu noqonayo mid daa'im ah oo buuxa taas beddelkeeda waa in kooxaha muqaawamada ay sii daayaan dhammaan maxaabiista yahuudda ee ku soo hartay gacantooda gaar ahaan askarta yahuudda marxaladda saddexaad waxay wareejinayaan meydadka yahuudda ee ku dhintay duqaymaha yahuudda ee marinka khaza sida uu baydhan ku dhawaaqay ikhtiraaxan uu sheegayo waxaa heshiiska qayb ka ah in gurmad ballaaro la gaarsiiyo marinka khaza sidoo kalena la bilaabo dibudhiska khaza qodobka ugu muhiimsan ee laysku mari la-yahay waa xabada joojinta buuxda kooxaha muqaawamadu waxay doonayaan inay helaan damaanada buuxda oo xabada joojin rasmi ah iyo in qodobkaasi ku cadyahay marxaladda koowaad ee heshiiska maamulka yahuudda gaar ahaan ra-iisul wasaaraha benyamin netanyahu waxa uu ka biyadiidsan yahay xabada joojin rasmi ah isagoo aan xaqiijin ahdaaftii uu ku goodiyey oo ay ugu horreysay burburinta kooxaha muqaawamada waxaana khubarada qaar ay sheegayaan inuu doonayo in maxaabiista yahuudda markii loo sii daayo oo xilligii uu doono uu duulaan ku soo qaado khaza taxliilka i c g wuxuu leeyahay wuxuu maamulka baydhan isku dayayaa in labada dhinac uu dejiyo marka laga hadlayo ikhtiraacii ugu dambeeyey taas oo ka dhigan xabadajoojin deg deg ah iyo in xabadajoojintaasi ay sii socoto intaba wadahadalladu ay socdaan marxaladda saddexaadna qalinka lagu dugo xabadjoojin buuxda isku xirnaanshaha maraaxisha kala duwan ayaa suuragal ka dhigi kara inuu sababo xabadjoojin buuxda marka laga hadlayo dhinaca muqaawamada iyo in ay yahuudda ogolaato inaysan mar kale kusoo ragaal celinin qaza haddii ay u baahato waana midda keenaysa in dhinacyada siiba kooxaha muqaawamada ay shaki badan ka muujiyaan cadaadiska maraykanka iyo reer galbeedka ee ah in la saxiixo heshiiska dowladda maraykanka ayaa si ay u hirgeliso heshiiskan waxa ay muqaawamadu siinaysaa damaanad ah in xabadjoojintan ay noqon doonto mid waarta haddii ay saxiixaan heshiiska halka maamulka yahuudduna ay ku qancinayso in howlgalkan uu xaqiijinayo wax ka mid ah ahdaaftiisa oo ay ka mid tahay inaynan muqaawamada filistiin mar kale awoodi karin inay soo qaado weerar la mid ah kii duufaanta al aqsa ee toddobadii oktoobar mugdiyada ku dhex jira qodobada qaar ee heshiiska waxay khubarada i c g tilmaamayaan mar keliya inay yihiin nuqaada awoodda iyo dacfiga ee heshiiska dhinacyadana ay ku tartansiinayso inay aqbalaan heshiiska oo ah fursadii ugu dambaysay ee lagu joojin karo colaada qaza ka taagan bishii sagaalaad oo xiriir ah in laga gudbo marxaladda koowaad loona gudbo marxaladda labaad oo dhigaysa ka hadalka qaabka maamul ee jiidda qaza iyo doorka ay muqaawamadu ku yeelan doonaan maamulkaasi ayaa ah taxliilka ugu weyn ee yaala meydaanka wadahadallada dhinacyada dhexdhexaadyaasha ka ah ayaana isku dayaya wax weliba oo ay qaadato in mar uun heshiiska qalinka lagu duugo marka laga soo tago inuu maraykanka ha doonaynin sii socoshada dagaalka qaza ee ka baqayo inuu siraaca ku sii faafo mandiqada maslaxadiisana ay halis gesho wuxuu baydhan doonayaa inuu malafka qaza ee mashquuliyey maamulkiisa iska soo xiro ka hor inta aan la gaarin doorashooyinka madaxtinimo ee maraykanka ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق guud ahaan intaas ayaan ku soo afmaraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala uma walaalaha barnaamijka nagala qaybgalayo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت